waa maadsantahay walaalcabdi waaxid aad waa maadsantahay kolley ayaantan cadaado covid nineteenka aada facebooka kaisku u badnaayeen waxaan u jeedina cawasyo dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka galmudug waxaana soo gaaray dowladda federaalka cawashadii inay si sax usoo jawaabtay noo soo direen dhakhaatiir iyo diyaarad qalab saaran yahay arbacadii lasoo dhaafay waxaa dhacday in boqol iyo toban qof laga baaro laga kala tegareeso bariskii xamar loo qaado hawshii waxay soo baxday shalay ay sababta soo baxday boqol iyo tobankii qof afartan toddoba qof oo kamida waa laga helay basitive noqdeen oo iskuu jiraa inta badan dad dhallinyara haween iyo intaba leh iyo rag intaba leh sidoo kale waxaanaaanta noo soo kortay in madaxweynaha galmudug mudane qoorqoor inuu noo daafuray oo xarga nooga jaray xarun ay sulays mitar aan ayaado laga sameeyey lagu tala galay in bukaanadu lagu baxnaaniyo xarunta hadda waa shaqayda bukaanadu waa jiifaan sidoo kale o b d qaybta bukaan socodka lagu qaadiro ayadana waa diyaarsan tahay xarunta qalab ahaan inta badan waa dhamaystiran tahay qayb i c u leedahay sideed sikiin yaalaan sidoo kale qaybta waxay leedahay gargaarka degdega ah waxay leedahay qaybaha facebookiga oo lagu fiirisho facebookikaiska la jiifiyo marka xaruntu si guud oo u dhamaystiran tahay
xaaladda dadkan boqol iyo tobanka ah ee aada tijaabadooda caafimaad u dirteen muqdisho ee afartan iyo toddoba ka mida la helay dhammaan ma waxay ahaayeen degmada cadaado gudaheeda mise waxaa jiray deegaano degmada ka baxsan oo dadka ay ka yimaadeen
runtii walaal fursadda aan haysanay markii wasaaruhu iyo madaxweynaha galmudug ay noo soo direen diyaaradda waxay ahayd laba saac oo diyaaradda elboorka ay ku jirtay dhakhaatiirtu waa yimaadeen isbitaalka yimaadeen annaguna dadka magaaladan uga wacnay waxaan kaloo bointi garaysanay meelaha dadkii aan u shakin inay xanuunkan u dhinteen guryahoodii sidoo kale waxaan bantigaraysanay biliiska qaybta xabsiga oo ah marka afartan iyo toddobada qofba waa magaalada gudaheeda ma ahan xitaa meel soddon kilomitr sida gudunlug oo kale baxad oo kale ma ahan galansoor oo kale ma ahan waa magaalada gudaheeda intaa intaas laga helay
dareenka aad ka qabtaan in degmada meelo ka baxsan ay ka jiri karaan xanuunkan covid sagaal iyo toban intee leegtaha
wallaahi aada u badan tahay gudunlug oo kale waxaa laga soo jeedaa kiisas aada u badan suspecti ah waxaa noogu yimid shalay case da-dii islixin jir ay tahay oo sujinkiisa u ahaa toddobaatan alxamdulilah hadda qaybta a c u jiifa aada u fiican yahay sujinkiisa sagaashan shan wuu marayaa xaaladiisa waa aada u degan tahay wuxuu noo sheegay bulshada gudlaba noo sheegeen in xaaladda covid nineteenka shakiga ah calaamadaha ay aada ugu fara badan yahaan baxdo sidoo kale marka deegaanadaas aaday hawsha u badantaha laakiin inta badan waxaa center u ah cadaado markii caafimaad ahaan la yiraahdo inta badan markii qofka kiiska looga shakiyo ama uu galo xaalad usijir u baahdo waxaan kula talinaa inay degmada usoo gudbiyeen istaalka weyn oo degmada cadaado usoo gudbiyaan kulley runtii ayakuna aaday nooga warqamaan waa iska warqabnaa wasaaradda caafimaadka galmudugna deegaanadaas hostimaad waxay u qorsheeyeen centerkeedu inuu noqdo degma istaalka guud cadaado
qalabka iyo agabka kale ee caafimaad ee aada haysataan ma yahay mid baahidiina caafimaad dabooli kara marka ay noqoto in degmada cadaado ay ku xiran yihiin deegaano aada u fara badan xawaari aada ugu socda laga dareemaya ama dadku ay u qaadayaan
runtii walaalow inta badan waxaan dhigi karaa baahida deegaanada inta badan waa dabooli karaa meel wax boqolkii boqole ma jiraan soomaaliya caafimaadkeeda waa ka warqabtaa waxay ku jirtaa wadamada adduunka ugu hooseeya caafimaad ahaan sidoo kale xanuunkan covid nineteenka waa xanuun inta badan safgareen ah dhalinyaradu aysan u baahanayn in la gargareeyo inta badan guryahooda u baahan in isolation lagu sameeyo guryahooda ay maxaa la yirahda ay ku sameeyaan inay dadka lasoo dhex darin marka waxaan ka leenahay inta badan dadka imaanayo waa dadka xaaladaha daarka qaba iyo dadka uujinku uu ku yar ku yar neefta ay ku dhegto oo inta badan xaaladahaas la kulma marka intaas waxaan ka leenahay intii aan ka leeyahay waa waa awoodna laakiin haddee caafimaad dhamaystiran africana inta badan laga helo soomaaliyana haddee waa waxay ka mid tahay meesha usoo horteeda laakiin baahidaas in hadda si kumeel gaar ah mashiino waxaa noo yaala ilaa shan mashiin ah noo xaraysan waxaa noo rakiban ilaa toban mashiina noo rakiban oo maxaa la yidhahdaa xadartan diyaar ah haddii loo baadana intaas waxaa lagu rakibi karaa muddo toban daqiiqa waa diyaarsan yahaan qololkoodii wax dhan waa u diyaarsan yahaan laakiin waxaan dareynay in aysa hadda in tobankaas mashiin lagu shaqeeyo runtii waxaan dhihi karnaa intii deegaanadaas galmudug hoos yimaada cadaabo hoos yimaada waxaan dhihi karnaa adeegii covid nineteenka waxaan u haynaa in si kumeel gaar ah ugu filan wixii intaas awooddeena ka badana sidii aan cabashadii hore aan u jeedinay galmudug aan u jeedi doonaa insha allah waxaana fili doonaa jawaabtii deg deggaada hore uga bixiyeen mid la mida inay ka bixi doonaan insha allah